laakiin annaga waxaan aaminsanayn mar walba dawlad goboleedkan hirshabele oo bad iyo webi iyo beri baaxad le leh dadkii soomaaliya hogaamin jiran ay ka imaan jireen labadan gobol in uu xaq u leeyahay inuu ka daba tago nidaamka federaalka ay soomaalidu qaadatay dadkuna aad bay u aaminsanaayeen runtii ha iska jiraan hoos iska tuurkaas oo ah kuraasta badan annaga hanala siiyo kuraasta kalena annaga hanala siiyo doodaas dheer oo soo socotay muddadaas dheer waxaa ilaahay mahadiisa waxaa lagu soo gabagabeeyey in baarlamaankii la dhiso dabcan processku sanad iyo ziyaado socday waa run sidaa sheegtay dowlad goboleedka igaadna waa nagala qayb qaadatay saddexdii bilood u dambeysay waana nala fududeeyeen runtii waa uga mahad celinaynaa laakiin focuska mar walba wasaaradda arrimaha gudaha iyo tiamkii ka shaqeynaya arrintan wuxuu ahaa in in allaale inta dadka la tixgelin karo horta wax dadku raalli ka wada yihiin lama dhisi karo laakiin in allaale in dadka la tixgelin karo oo doonta la wada saari karo in la wada saaro inta ugu badan sababta keentay inuu marka maamulku saa u daaho saas bay ahayd awood qaybsigii hoose beelaha ama kuraasta ku saabsanaa ama jagooyinka ku saabsanaa dood dheer yaa laga yeeshay hadda sida aad sheegtay waxay kusoo gabagabooday in baarlamaankii la dhisay baarlamaankiina uu doortay guddoon kadibna madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii doorasho soomaalida dhan ay daawanaysa lagu soo bandhigo madaxweynihii la doortay waajibaad aada u tiro badan oo waktigu ku yari yaa hor yaalla daraad magaalada muqdisho yimid madaxda dawladda madaxweynihii la kulmay shalana magaalada beledweyne tegey si loo dhammaystiro wixii jiray oo taataagnaayoo dhiman annagu marnaba ma aaminsanin dawladnimadu qofay ka maaranta inay jirto iskaba dhaafo dhaqan iyo qof ugaasa iyo qof madaxoo muhim oo beeshiisa iyo dadkiisa muhim u ah ee qof soomaaliyeed oo dawladnimada ay ka maaranto inuu jiro ma aaminsanin waa in in alaale intii la qancin karo qofka lala fadhiisan karo lala hadli karo walaalow bay ku leedahay wixii walaalow looga waayo waxba looga heli maayo soomaalida walaalowda la wado waana midaas aan ku hayno mar walba nidaamkan federaalka siduu u hirgeli lahaa maadaama kalsooni daro dadka ku dhex jirto haddii aada tusinin inaa waxa aad rabtaay wax daacada oo oo ay yihiin is-aqbalaadu ma badanayso sababtaas sababta keentay inuu daaho in ka badanoo dhibaataha aniga inay jirto ma qabo runtii aad iyo aadaan ugu hambalyaynaynaa dadka labada gobol ee hirshabeelle samaystay maamulka hirshabeelle hadda waxaa horyaalla waa ka warhaysaa waddanka intii kale aqalka sare waa laga soo dhamaystiray waxaa dhiman dadka matalaya reer somalilan xamar ay ahayd in lagu dhiso nidaamkooda oo dhawaan la dhisi doono haddii ilaa yidhaahdo iyo hirshabeelle oo xaalad gooniya loo sameeyey xaaladaas hirshabeellena haddii ilaa yidhaahdo maadaama waktiga uu yaraa hadda wixii ka dambeeya madaxweynuhu haddii sabtiga alcaleema saaro wixii ka dambeeya howlihiisaas hor yaalla oo runtii waa weyn yuu horgeli doonaa waya wasiir sidaas aad soo hadal qaadayba magaalada beledweyne ugaasiyada qaar kamid oo halkaas joogay maamulkan iyo hawshooda wadda badan bay diidanayeen dabcan dad kalena waa jiri karaan oo iyaguna wax ka tabanaya si marka maamulkan uu u shaqeeyo wax welwala mataan inay caqabad ku noqdaan khilaafaadkii ka dhashay sidii wax loo qaybsanayay sidii wax loo dhisayay iyo sidii maamulada maaragtay ay u shaqaynayeen wax ma ka qabtaa welwala in ay saamayso shaqada
in in de dadka la tixgeliyo beledweyne madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaan wasaaraha iyo wasiirada in badan oo kala duwan iyo ra-iisal wasaare ku-xigeenka iyo kulli waa la isugu tegay intaasna waxaa la isugu tegayeen ogaasyada iyo dadka dhaqanka oo nidaamka wax ka tabanay in la qanciyo meel aada u fiican bay maraysaa runtii nidaam la dhisay oo carqalad la-aanhu ma jiro laakiin asagaa waxaa laga rabaa hadda wixii ka dambeeya nidaamka dowlad goboleedka hirshabelle asagaa waxaa laga rabaa inuu dadki inta ka dhimo uu soo nuqsaan tiro oo dadaalo oo la hadlo oo walaalooda ku badiyo laakiin markii la dhiso nidaamyada curdunka inta badan dadku maadaama federaalka lala muddo dheer lala dagaashamay dadku ciyoon ma laqi karaan dhammaanna waa kasoo dhacday dowlad goboleedyada puntland markii la aasaasay isku dhacyaha ku jiray somaliland markii la aasaasay ninety one ninety three iyo ninety four dagaalo waaweyna ka dhacay haddayba roon tahay oo dagaalada hadda waa la monitor garaya miidiyaha wuxuu fududeeyay inaan dagaalada sida rab laga yeelin oo de maanta markay wax dhacaan soomaalida kalena waa ka damqataa adduunkuna waa ka hadlaa waxaa exampleka ugu filan gaalkacyo oo runtii hadda de maalin walba dee dawladdu iyo adduunka iyo soomaaliduba ay la hadasho waxa gaalkacyo ka socdaa wax caqliga bani aadamku uu aqbali kara maaha dadka gaalkacyo joogaa waa joogi jireen waana joogaya ridana ka guuri mayso meeshe in tangiga iyo zuugga iyo hubyaha la iska dhaafo armay ku fiican tahay dooda hadda socotaa waa taas dabcan marar badan anagu anaga dhex galnay oo ka shaqaynay haddana weli sidii aan ugu taagannahay laakiin in caqligu shaqeeyo oo haddana dawlad labada dawlad goboleed ay arrinka ka wada hadlaan oo aan marka hore lagu degdegin awoodda ma ma dhammaanaysa awoodda ta- cidna cidna ma tabar dheera marka maadaama ay dhammaanaynin waayo wiilal soomaaliyeed maalin walba loo dilayaahoo naftooda loogu qamaanayaa iyagoo resultigu uu yahay shalay meeshii la kala joogay in la kala joogo
sidaas sheegtay wasiir hanaankan federaalka ah ilaa labadii kun iyo afartii shaqada ugu weyn ee dowladihii soomaaliya lana soo maray u yihiin ayay ahayd dabcan laba dowladood baa xilligaa ka dambeysay dowladii madaxweyne cabdullahi yuusuf iyo dowladii madaxweyne sheekh shariif labaduba dhaqaajinta nidaamkaas wax badan kama aanay qaban laakiin hadda waxaad moodaa in dalkii muuqaalkaasi uu ka jiro maxaa sirta iyo xaqiiqada uu u dhaqaaqi waayo federaalka ee hortaagneed ay tahay muxuuse yaa halkaad u hesheen waxaan isleeyahay ra'yiga ugu muhiimsan wuxuu ahaa madaxdu weli mentalityga ahay in soomaaliya centerka laba xukumaa ku jirta oo federaalku kutubtuu ku yiilay iyo dastuurka ma ogiye waaqaca looma soo dejinayo ama mararka qaar dee culeysyada amni iyo kuwa kale hor yaalana qayb bay ka ahayaan aan isleeyahay wiiqayay in in hore loo dhaqaaqo wax ugu muhiimsan oo annaga aan isleenahay madaxweyne xasan sheekh ballanqaadkiisa horta ku jirta waxay ahayd daadejinta federaalka dadkuna waa soo bislaanaya oo exampleka puntland iyo somaliland dadku waxay soo fahmayeen hadday dadku tashtaan in hore socod uu dhici karo hore socodkaas dhici kara marka nidaamkan federaalka ah qanaacada ahayd soomaalidu dabcan dawladdu inay tahay laba dabaqo isu saaran yaanaan weli fahmin weli waxaan fahamsannahay in federaalku wax qaladoo yimid uu yahay weli waxaan fahamsannahay in nidaamkii aan naqiinay oo oo centerka laga maamulayo inuu fiican yahay laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego war dawladnimadu hadda waxaa la sameeyey wax kale maana waxa weeye dawladnimadii laba laba dabaq laga dhigay dabaq waxa weeye dawladda federaalka ah oo arrimo gaara leh dabaqna waxa weeye dawladda heer dawlad goboleed joogta oo arrimo gaara leh dabcan labadaas dabaq waxaa wehliya dabaq saddexaad oo hadda focuskeena laba kun iyo lix iyo toban laba kun iyo labaatan inuu noqdo la rabo waxay tahay dawladda heer degmo dawladda heer degmo waa midda awoodi doonta berri in dadku hal qof iyo hal coda u dareeraan haddaan degmada luuq maamulkeeda laisku waafaqsanayn ousan si fiican u dhisnayn ousan council lahayn waxaan hadda la samaynaya waxay tahay councilka ama baarlamaanka hadda hirshabeelle loo sameeyay kan jubbaland loo sameeyay waa dadkii oo tashanaya soo ma tashadaas waxaa la rabaa hoos in loo sii dejiyo aragtida soo socotaa marka waxay tahay degmada luuq ama degmada tayeg low iyo waxaa la rabaa in la geeyo oo council koo iyo labaatan qofooda loo sameeyo koob iyo sagaashan degmo inaan leenahay aa la sheegaa nidaamku minison plus mar walba qof walba dhinaca oo asaga ka jecel yahay iyo uga daraa ama ka dhimaa degmada marka waxaa la rabaa in koo iyo labaatan qof oo council loo sameeyo hadhow marka waxaa imaanaysa marka tuugooyinka ruuxeeda inay yeeshaan maamulkooda yar oo waxaan marka waa isku xiran yihiin in degmadu ay soo gudbiso oy si dimuqraadiga intay isu wareysato tirahda baahida degmada koo iyo labaatanka consulka maaha guddoomiyaha degmada bis waddankan waxaa laga ilaalinaya waxay tahay hal qofa inuu iska haysto guddoomiyaha degmada waxay kuma soo dego ciddii la talin laheed waa in loo sameeyo koo iyo labaatanka qofood oo degmada iyo guddoomiyihii waa inay ka shiraan arrimaha degmada dabcan kaaliyaha caafimaadka kaaliyaha arrimaha beeraha kaaliyaha arrimaha bani aadanimada waxaasuu yeelanaya guddoomiyaha degmada oo la shaqeeya dakliyada maxalliga ah oo aada u yaryar suuqyada iyo burka iyo masagada iyo lagu gado xoolaha iyo lagu gado soo aruurinteeda lagu leeyay kaas marka wuxuu usoo gudbayaa kan dawlad goboleedka xamankaasoo ka weyn oo dee jidadka dawlad goboleedka dhex mara howlaha dawlad goboleedka dhex yaala kaasuna wuxuu usoo gudbayaa kan ka weyn oo dawladda federaalka ah laba kun iyo lix iyo toban laba kun iyo labaatan sano aniga aragtida jirtaa waxay tahay sidii loogu heshiin lahaa dastuurka waxa ku qoran ee dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka kula leeyihin arrimo waaweyn oo hadda waxaa jirta dowladda federaalka oo leedahay oo weli har dowlad goboleed lagu qabto maamulada eeraboorada ka mid a eeraboorada waa xuduud xuduudaha waxaa iskale dowladda federaalka dekedaha ka mid a jidadka highwayska iyo dhismahooda iyo maamulidooda ka mid a dabcan lama gaarin oo duruufaha aan ku samaysmayno iyo waxa aan ku jirno ma gaarin dad badanaa marka waxay isweydiiyaan oo iweydiiyaan barnamij federaalka waa la dhameeyey wasaaradda iyo dee arrimaha gudaha ee federaalka ama shaqadu kaa dhamaataa laakiin runtii ma dhowo shaqadan ee dhawaanshahaas aysa dhaweyn waxay u baahan tahay wada hadal dheer oo waxay u baahan tahay isqancin arrimaha ku saabsan jidadka waaweyn oo dowlad goboleedyada dhex mara dhismahooda iyo ku heshiinta dakhliyadooda dayactirkooda ka warrayntooda waxaa jira booliiska heer federaal booliiska heer dowlad goboleed iyo booliiska heer degmo ama tuulo oo xaafadda jooga arrimahoodana haya in laga heshiiyo rabaa oo lasoo dhamaystiro weli mentality waxaa ugu jira booliiska qaranka waxaa la rabaa in hal meel laga maamulaa waa military waxaa la rabaa in hal meel laga maamulo waa dhalashada iyo jinsiyadda waxaa la hal meel in laga maamulo rabaa waa arrimaha dibadda oon weli ruuxeena waa run aad iska arkayso weli inay iska yara furfuran tahay laakiin furfuraashahaas aniga dareen badan kama qabo sababto waxay tahay waxaan hadday asaasmaya waxaana asaas waxaa u ah isfaham isfahamku marka wuxuu ku iman karaa horta markii aan stagekaan hadda dhismaha ka gudubno waa aragteen hadda maanta dowlad goboleedyada markii lasoo dhisay shalay waa fiirsanayseen iyo daraad iyo ilaa kasoo bilawda khamiistii hore oo galmudug ay soo bilawday tiviyadiina waa laga soo tabinayay sida quruxda badan ee garoowe ee kismaayo cadaado iyo baydhabo ay arrimihii doorashada uga bilowdeen sida quruxda badan ee sanduuq dhala ah inta lasoo hordhigay dowlad goboleedka baarlamaanka kenya oo dadka ugu celiyay ee loogu kala baxay cod aqalka sanana uu usoo dhammaystirmayo muuqaalkiisu taas waxaa keentay in la dhisay federaalka haddaan federaalka la dhisi lahayn yaa lagu aamini lahaa mas-uuliyaddaas yaa lagu aamini lahaa xamalaa lagu hayn lahaa bal imagine adiga marka afar iyo toban kun oo qofood oo la rabo inaad codayso laba boqol toddobaatan iyo shan kursi oo meela konton iyo afar kursi oo meela oo la rabo inuu soo dhowro yacni hirgelinta federaalka waxay keentay in nolosha dalka oo wax iska bedesho ka qaybgalka heerka siyaasadda inay wax iska bedelaan toban kun oo qof oo aan hore u joogin oo kuraasta iyo la xiriirta sababteeda garoowe iyo cadaado iyo meel walba tagtay iyo kismaayo iyo baydhabo hoteelada iyo iyo dukaamada iyo guryihii waa buuxaan waana sabab waadaas waa xamarna waa ka dareemaysaa in culayskaas laga qaado oo uu ka maqan yahay waana sababta hadhow la rabo inay keento marka federaalka hirgelintiisu in heer degmo ay tagto oo laba kun iyo labaatan anagoo hal qof iyo hal cod rajadeed le aan tagno waa mahadsanta wasiir haddii dhinaca kale aan ka istaagno sidaad sheegtay dad badan baa federaalka tan iyo markii qaanuun ahaan baarlamaanka soomaaliyad uu meel mariyey dhowr iyo toban sano ka hor dad badan baa kasoo horjeeday waxyaabaha ay dadkaasi daliishadaan waxaa ka mid a in nidaamkani uu yahay nidaam baabi'inaya awooddii iyo jiritaankii dowladda soomaaliyeed ay lahaan lahayd oo xooggii uu maaragta kala qaybinayo dad kale waxay aaminsan yihiin inay tahay wax aan ka imaanin dadka soomaaliya adoo ah qof
aada awood u leh yaa waddankan ka jirtay meeshuu ku dambeeyana waa laga oo aniga waxaan qabaa horta dowladda goboleedka annagaa leh dowladda federaalkana annagaa leh horta number one meeshaas waa meesha fahamku ka maqan yahay dowlad laba dabaqa ha la sameeyey ma waxaa fudud qofka xamar jooga inuu ka shaqeeyo shaqooyinka xudur ama eyl ama qadaydara laga rabo ma qofka xamar joogaa u fudud mase qofka baydhabo jooga ama cadaado jooga ama garoowe joogaa u fudud horta inuu qabto waa dhow baahinta xukunkooda waa dhoweynta xukunka ee muwaadinka loo dhoweeyo meesha marka wax ka khaldan yihiin maaha federaalka meesha wax ka khaldan yihin waxay tahay dagaalkii aan isdagaalnay ee aan ku burburinay awoodihii dowladnimada oo uu ka mid yahay militarigu marka waxaana la ka rabaa waxyaabaha hadda la rabo in la isku darsado oo federaalku uu leeyahay militariga ka mid shaqada noo taallaa waxaa ka mid ah inaan military xoog le oon isla leenahay annaga dhisan xoogga soomaaliya ma ahayn dad meel taagan oo awood lama ahayn oo saas muuqaalku ma ahayn muuqaalku wuxuu ahaa xoog wey wuxuu ka muuqda xoogga dalka xoogga dalka in la dhiso oo hal nidaam yeesho dastuurka ogol kuma jiro waxa federaalka isaga oo la federaal garaynayo dowlad goboleed walba ee xoog dal yeelanaysa ma awooddeenu waxay ku jirtaa arrimaha dibadda inaan hal cod yeelano arrimaha dibadda waa meesha midaysa awooddeenu waxay ku jirtaa baasaboorkeena iyo dhalashadeenu inay hal tahay weli waa saas u qabaa dastuurka waxaa la kala qaaday waxay tahay qabashada shaqada muwaadinka khusaysa caafimaadka waxbarashada ee isbitaalada jidadka ceelasha servicekaas ciddii qaba lahayd inay meeshaan meel ka dhow joogto inuu uur adag meelay ka fogto marka arrintan ay ay ay soomaalidu marka mid waa rabtaa midna ma rabto u fiirso mid waa rabtaa oo nostalgia yani xanuuna waxa u haya iyo hilow seven seven iyo militarigii iyo awooddii iyo dalkan hilowa u haya at the same time waa iswada dagaashanta oo qof qof aaminaha ma jiro dadku waa la isdagaalo dagaal sokeeyaa dhacay waa la kala sakanay oo qoraga wiilka hayaa reer hebel u arkaa askariga ah weli qofkan meesha la rabo marka in laga heshiya waxay tahay war horta annaga ay qulubtu markay heshiisa awoodda soomaalidu iman karta kuma iman karto riyo ah hal subax inaa xoogaysan ma ku iman karto hal subax ma xoogaysan karto waxay ku iman kartaa inaan heshiino oon wax isu ogolaano oon idhaahdo war niman yahow milaterigeena oo ruleskiisu san iyo san yahay siyaasadda ka madax banaan dabcan maantay waxaan u malaynaya inay tahay koo iyo labaatanka octoobar sagaal sano oo dimuqraadiyada waddankaanu soo maray milateriga xukunka marogso waxaan aaminsanahay haddii dimuqraadiyadaas ay sii socon lahayd maanta soomaaliya wadamo badan oo nala mida oo waxooda tartiib usoo watay oo kenyadan dariska ana ay ka mid tahay meeshay joogaan meel ka fiicanaan joogi lahay laakiin dabcan milateriga xukunaa qaaday xukun jacaylaa qaaday shicaaraadka la qaadoo dhan run ma ahayn waddankan wax dhibaataa kama jiro waddankan oo ceeldheer iyo iyo ceelbuur iyo xudur iyo meel walba santuuq yaaluu yimid milatariga meeshuu uga tegana qof walba oo soomaaliya oo caqli leh oo xigmad leh wuu garan ayadoon qof qof soomaaliya salaamaya la arag oo qori qof walba qoriga u haysto oo ilmuhu milatarigii xeryahoodii ay ilmaha iyo dadku ay inta hubka kasoo qaadaan isku laayaan yuu ka tegay waddankan meeshuu uga yimid fiiri marka waddanka waddanka wuxuu ugu yimid ayadoo madaxweyne la doortay uu joogo oo codayntu ay tuulo walba iyo degmo walba ka dhacda haddaa taariikhda akhriso mararka qaar waxay is leedahay ma loo laaban karaa heerkaas laakiin waxaan aaminsanahay hadday hesho dadkeedii waa loo laaban karaa anigu marka runtii dadka aaminsan maaha inaan ka shaqeeyo laakiin aaminsan inuu federaalku dadkan daawo u yahay sababto xitaa dadkan cabsiya weli ku jirta waa in cabsida laga ammaan geliyaa oo ah wixiina adinka iskale sidii loo sameeyey dowlad goboleedyada culayska qabiilka iyo weerarka qabiilka waa yaraa tension point yaraa hadda wuxuu ku jiraa gaalkacyo dowladduna waa ku mashquulsantaha waa kii ra-iisul wasaaruhu daraa tegey sanadkii hore waa inaga shaqo ka qabanay dowladdu waa ku mashquulsantaha tension pointgaas in la xaliyo laakiin waddanka intiisa kale u fiirso tignika xagga u yaacaysa xagga u yaacaysa male reebel reebel xagga u daba taagan male waddanka hadda wax culays ammaan cid ku haysa waa al-shabaab dabcan al-shabaab marar badan oo ka mid a dowladdu nabaday ugu baaqday wada hadala loogu baaqday in gabar iyo wiil soomaaliyeed iyo hooyo soomaaliyeed laysku dhex qarxiyo subax walba ama la bireeyana guul ma keenayso haba ka shakinin waxba yay jidkeen ku dheeraynayan dadka soomaaliyeed ma ogiye wax walwala kama qabo inay subax subaxaa kamid a dagaal walba oo adduunka kasoo dhacay wadahadal ku dhamaado intiisa badan waa waa waa yaryihiin dagaalada awood maqunsiga ku dhamaada marka inay wadahadalka iyo gugasha dadka soomaalida soo fariistaan oo oo annaga iyagaa dalkan wada lehe dalka la wada yeesho laga wada hadlo intooda dalka u dhalatay inta kalena ay dalalkooda iyo arrimahooda u kumaan dabcan waa ugu baaqnaa waana ku baaqaynaa mar walba lakin waxaan rabaa inaan kuu sheego runtii is-aaminaadda wax weynaa kasoo qabsoona waxaa ka war haysaa markii la dhisayay maamulada qaar marar badan oo kamid a iyadoo laleeyahy dowladda federaalka kalsoonida waa kala laaban labadii sano u dambeeyday lama maqlin warkaas sababtu waxay tahay dowladda federaalka ruuxeedu markay maamuladu soo dhammaystirmeen waxay ka qaybgelisay in la dhiso in la laga qaybgeliyo ra'yiga dalka yani madaxweynuhu madaluu sameeyey la yidhaha madasha hogaamiyaasha qaranka bishii mar shirta hogaamiyaasha qaranku garoway ku shireen baydhabay ku shireen kismaayoay ku shireen xamar ay ku shireen waagii hore oo dibadda loo baahdo madaxda soomaalida la waco dibadda la geyn jira ma joogno hadda haddaan isqabano wada hadal dheeraa la galaa mararka qaar toddoba maalina u socday shirka madasha ka badan uu socday two weeks uu mar socday wada hadalkeennaa socday waana la soo dhex galaa mararka qaar weli bisalkuma dhamaystirno laakiin meel aada uga fog meeshii hore oo ahaa inaan nairobi iyo addis ababa iyo jabuuti kusoo shirno aan hoose joogna waxaa jira heerkaas kuma eka oo madaxweynaha heerka wasiirada annagu waxaan soo samaynay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirada nala midka ah oo wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedka waa shirin qorshaha dalka ee laba kun iyo lix iyo toban laba kun iyo labaatanka degmooyinka loogu sameynayo wadajir framework la yidhahdaa qayb muhima ayay ka yihiin afdhabar wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta wasaaradaha lale wasaaradda amniga dadka amniga ka shaqeeya iyo taliyaha nabad sugidda taliyayaasha nabad sugidda gobollada ka shaqeeya waxaa socota shaqo aan la malayn karin oo isku xirka dalka ah marka banaanka qofka joogaa waa waa arrintan marka federaalka naciibkiisa ah oo federaalku kelmadda waxaan iri habeen dhaweed noo sheegay kelmadda hala bedelo maybe inaan kelmadda xasaasiyad laga qaaday laakiin dadku shaqada waa raban shaqadaas aan sheegayo ah in bay dhabo ay awoodu taalo dadku waa raban waa ka aada doorasho ka dhacday waa ka aqal sare hadda laga soo doortay waa ka dowlad goboleedku madaxweynaheedii iyo shaqo fiican ka socoto wasiiruu leeyahay baarlamaan uu leeyahay dadku shaqada waa raban laakiin magacay ma diidan yahay ayaa ayaa wax laga qaba Ah.
wasiir waaya si ko-
een dowladda aad hadda wasiirka arrimaha gudaha
Ururka federaalka ah horta asagaa wuxuu u baahan yahay in la saxo la turxaan bixi iyo la dhamaystiro laannu mararkii hore lays- laysma rabin oo federaalka sare iyo kan hoose isma rabin Had- awood qaysiga hadda waa laga heshiiyey soo ma oo aqalkii sare iyo aqalkii hooseba heshiisaa laga yahay iyo wasiirada golaha wasiirada hadda ku jiro oo runtii la bilaabay heshiiskiisa in la saxo in la qaybsado dakhliga caadiga ah ama jidadka ka yimaada ama eraboorada ka yimaada ama dekedaha ka yimaada for some time waa og tahay culayska intiisa badan wuxuu saaraa xamar laakiin hadda bisaylka jiraa waa fahamsan yahay in dadkii maadaama codadkoodii iyo xildhibaanadii ay ka imaanayaan dowlad goboleedyada in dowlad goboleedku contribution ku yeesho caasimad dadka soomaaliyeed matasha u eg ku filan in laga shaqeeyo rabta ma aaminsanin inay howl fudud tahay waa howl aad u culus u baahan wakti laakiin eh, amaan eh, anigu wasaaradda joogo ama ciddii timaada ha bilowdee waxaan mishin lagu guulaysan karo sababtu waxay tahay samballaa jira adduunka ka jira caasimad federal territory ah oo aan dowlad goboleed ahayn caasimad dowlad goboleed ah caasimad federal territory iyo dowlad goboleed isku ah saddexdaasa jirto wasaaradda arrimaha gudaha diraasad dheer ay ku wadaa guddiga dastuurka runtii eh, heer federaalna waa nagala shaqeeyaa Eh, eh, arrimahaas Eh, waxaan rabnaa marka dadka ha jooga muqdisho saddex milyan oo ku nool in la yidhaahdo laakiin riboorada wasaaradda qorsheynta ay soo saartay kuwa kalaba one point six hal dhibic lixa ku nool eh, magaalada Eh, hal dhibic lixdaas ilaa labada milyan dadka gaaraya waxay u baahan yihiin inay wa- heer qaran cod ku yeeshaan sidii ay ugu yeelan lahaayeen waa wax u baahan in dadka soomaaliyeed maadaama ay tahay astaanta qaranka maadaama ay ka mid tahay waxay u baahan tahay in lagu- laisku kal soon yahay oo la oo wada aqbalo lagu heshiiyo siday u imaan lahayd marka waa in loo qabtaa shirar wuxuu noqonayaa in federaalka hoos loo dejiyo oo oo laga degsiga qaado degmooyinka sharci.
oo laga qaado cadaadad dabcan waxaa dhinac socda wasaarada kale gaashaandhigaa dhinac socda amnigaa dhinac socda oo la rabo inay horumar eh, Inay- eh, laga sameeyo oo eh, laga xoreeyo cadowga meelaha uu joogo eh, hor- horumar nololeed laga sameeyo waxbarasho laga sameeyo kor loo qaado mustawa kaas waa shaqo parallel shaqada federaalka khusaysaa degmada la geeyo si xukunku uu noqdo xukun eh, degmadu shu- waxyaaba ay leedahay jirto isbitaalka heerkee la egeeyo waxaan marka waxay rabaa in la qoro u fiirso dastuur ma waa procedures Mm.
procedures in la qoraa jirta caasimada dowlad goboleed maxaa la rabaa inay yeelato degmadiisa maxaa la rabaa inay yeelato meesha federaalkaasi maxaa la rabaa inay yeelato yani isbitaal basic serviceka leh waa inay degmadu leedahay laakiin referal hospital oo dadka loo soo celiyo waa in caasimada dowlad goboleed kale national hospitals oo heer qaran oo arrimaha waaweyn ku xiran Aan leeyahay.
waaye. waxaas waxaa la rabaa marka uu u fiirso in la
caafimaadka ruuxiisu federaaleyn uu leeyahy waxbarashadu federaaleyn ay leedahay dhaqaaluhu physical federalism eh, federaaleyn uu leeyahy waxaasoo dhan waxaa rabaa cidda hagaysa inay noqoto wasaaradda arrimaha gudaha oo coordinate garanaysa wasaaradda waay Mm.
Eh, daaw- maamulka hirshabeelle waxay stuudiyo inala jooga oo marti inoo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa Eh, dadka ku jira qadadka telefoonada ayaan siinayaa eh, iyo sidoo kale dadka eh, facebooka fariimaha inoogu soo diray aan ku hormaro qadka telefoonka nin la yidhahdo macalin xasan ayaa ku jira asalaamu calaykum xagee joogtaa macalin xasan soo dhawo ra'yi iyo su-aal waa mahadsan tahay macalin xasan waa laba su-aalood oo cadcad soo dhawo wasiir Eh, aad iyo aad u mahadsan yahay maal xasan Eh, arrinta ku saabsan eh, caasimadda waa sax siduu sheegay Eh, maal xasan in dikreetada madaxweynaha ay ahayd Eh, wadahadalkii dheeraay ee aan soo marnay qayb muhiima waxaa ka ahaa in reer hiiraan ay codsadeen in madaxweynaha la siiyo caasimaddana shaq ana loo tartamo laakiin reer hiiraan eh, duruufo wadahadalka u keenay markii la wada hadlo dabcan duruufo wadahadalka u keenay waxay codsadeen in caasimadda loo celiyo Eh, warqaday usoo gudbiyeen dowladda federaalka ah wasaaradda arrimaha gudaha annagana warqadan ku lifaaqnay oon madaxweynaha uga codsanayn in heshiiskooda eh, loo qaado madaxweynuhuna ogolaasho bixiyey in heshiiskii eh, eh, yani fahanka iyo eh, awood qaybsiga qabaa'ilka eh, marar badan oo kamida nala ka tabanay eh, mararka qaar ama fahankeena yar ama khibraddeena yar eh, ma diidaminoo ma lihin mar naba ma dhihinin eh, eh, ma khaldamin mar naba ma lihin Eh, ma gafa waa ilaah Eh, annaga waxaan ka hadlaynay wixii qabsoomay waxa qabsoomay markaan ka hadlaynana culays badanaa loo soo maray Eh, yani meesha la yihahdo beledweyne puulo burdo jowhar cadaado kismaayo baydhabo eh, gaalkacyo intaas arrimo maamul qusayaan u tegaya iyo kasii badanba waxaan ugu tegayay eh, marar badan oo ka mid a eh, qancinta dadkaas marar badan oo kamid ah ama anaga wax nala ka tabanayayba u badnaayeen sida fasid lakin waxaan rabaa inaan u sheego xasan wax kas loo sameeyey ma jirin khaladkuna wuxuu khaladka macnihiisu yahay markaa adiga ugu tala gasha inaan wax ku xumayso anugu mar walba qofka u jeclaan ahaa in maamulka hirshabeelle uu ku samaysmo sida ugu dhaqsiyaha badan oo maamulka galmudug uu ku samaysmo sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan la soo abaarsaday aniga baarlamaanka jubbaland iyo baarlamaanka koonfur galbeed labadaasaan la joogay runtiina meel baan isla soo gaarsiinay marnaba waxaan iska ilaaliyey iyadoo dad badan ama dacwooyin ka qabaan processyada qaar inaan waraaqado kula hadlo madaxda dowlad goboleedyada waxaas anaga ma ogeyn waxaan kan ma aha liannahu marnaba reer ama koox ama qabiil ma matelihin kismaayo maanta processka iyo meeshuu marayo waa ka wareysaan adinka dhanaa ka warahay haddii aan shalay loo adkaysan lahayn oo waxyaabaha qaar laga indhaqabsan lahayn baydhabo kismaayo cadaado lama soo gaarin anu waxa ugu badanoon marka dadka kala hadlo xasan aan raba inaan usheego waxay tahay war haddaan aan isu sabrin waxba noo dhismi maayaan misha burburaan dhisaynaa aan dib u dhisaynaa khalad ma jiro qof dhihi karta lama arko khaladaada jiro wax badanaa kala gaabsan sidaan u jeclayn waddankan ma ah marnaba ma aha laakiin jidkaas ma hayno amase ma hayno su-aasha la weydiin kara waa taas waxaa kaloo la weydiin karaa ma kas baa u samaysa khaladkaas qabaa'il inaan ku xumeeyo weligay go-aan uma qaada qof inaan ku xumeeyo weligay go-aan uma qaada haddii lay cambaareeyey ama lay dhaleeceeyey marnaba ma diidinoo bilcaks ama xaalaan ka bixiyaa ama xumaynaan ka bixiyaa meelo badan oo intay dhanka soomaalida yaan maraahoo raaligelin buuxdaan ka bixiya haddana hawadaan waxaan u marnaya dhammaan dadka soomaaliyeed sida xasan sheegay maadaama dee waqtigii kala guurkaa u dhowi intii wax iga tabanaysa oo personal ah wixii dee dowladnimada ku yimid in labadan gobol la isku daro dastuurkaa qabaa dowladnimaday ku timid shaqadayday ahayd qofkii hadda iiga xumaada kaan shaqadayda iga xumaaday laakiin qofkii asaga wax shaksiya tabanayo ama carabkayga ama ficilkayga ka tabanayo waa ka raaligelina waa mahadsantaha wasiir bal aan dadka qaar dib ugu laabta inaan fursado siiyo dad kala duwan oo jooga meelo kala duwan ayaa fariimo noo soo diray nin la yidhahdo cabdullaahi cabdi waxau facebooka kusoo yiri waa ku faraxsanahay dhismaha maamulka hirshabeelle waana uga mahad celinayaa dowladda dadaalka ay samaysay axmed xuseen maxamed isa wuxuu leeyahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya wasiirka iyo dowladda dadaalka ay u qaaday hirgelinta maamulkaas iyo sida ay u samaysay xagga telefoonada asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته walaal magacaaga iyo meeshaad joogto سلام عبد الله الحسين قال سيدي ديانك عيش يا حسون وراء salaam soo dhawow ra'yi iyo su-aal
إن بلني وكل واحد برنامجك لكن صحافة سؤالا قولا haye waa ka xumahay saadaam telefoonka ka go-ay wasiir intaan qof kala siinin anoo jeclaan lahaana inaan aan gaagaabino maadaama dadku ay badan yihiin arrinta magaalada gaalkacyo dadka qaarkood waxay cabsi ka qabaan in ay tusaale u tahay maamul goboleedyada in ay isku bedeli karaan laftigoodu inay noqdaan awoodo sida ay rabaan yeeli kara mararka qaarkood maadaama hadda iyaga oo ka tirsan madashii oo hogaamiyaal la yaqaano ah ay keentay in hub inta la isku qaato la isku dagaalamo oo dad shacaba lagu dilo oo dad ay ku barakacaan Eh, arrinta magaalada gaalkacyo markaa maxaa dowladdu tallaabo uga qaadan weysa maadaama hogaamiyaashu ay dowladda ka tirsan yihiin dowladda soo barbaarisay madashay ka tirsan yihiin sidee dadka loogu qancin karaa in eh, madaxdii qaar ka mid ah ay ay sabab u noqdaan in dad shacaba ay dhintaan
Eh, ilaa tagaanigi yaa ka dardaarmay gaalka ayoo sheegay inay tahay meel oo tuti sborg eh, ayaga dhan iswada ahayd oo tension point inay tahay markii eh, soomaalidu ay sheegto Eh, gaalkacyo waa meesha oo dee mar walba culeysyadu ay kasoo kasoo bilowdaan Eh, eh, dowladda runtii federaalka ah eh, dadaal aada u badanay u gasha meesha la yiraahdo in te- tensionkaas la dejiyo laga shaqeeyo inuusan heerkan gaarinna mar walba juhdiga lagu bixiyaa Eh, dabcan inuu caqligu shaqeeyo Eh, dad badanaa isoo weydiiyo federaalka lama xiriirtay gaalkaaga waa ka horreysay Eh, waxay u baahan tahay conciliation ka culus waxaan isleeyahay bilcagsi federaalku hadda faa'iidada u keena waxay tahay eh, laba nin oo lagula xisaabtami kara hadda joogto laba qof oo culus weliba siyaasadda soomaalidana ku culus dad muxtaramiinana ah Eh, inay roolkooda qaataan yaa mar walba loo sheegaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale oo mar walbana waaba la tagaa waa tama taagin Eh, in marka caqligu shaqeeyo waa lagala hadlaa dadka eh, eh, madaxda u ah laakiin dee markay qabaa'ilka ahayd cidaad kala hadasha ma olayn dhiftin ma lahayn hadda dhiftin yay leedahay meel laga qabtay leedahay arrintu meesha laga qaban karaana waxay tahay madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha puntland Eh, yaa lagala hadlaa lagulana xisaab waa arrin aan qurxoonayn eh, natiijana ma keen natiijo ma keenayso dagaallo sokeeye eh, khibraddii lix iyo labaatankii sano hadday nagu filaan weydo
khaladaad noocaas oo kale Eh, weli waxaa maqan mechanismkii eh, lagu baari lahaa waxa meesha ka jira tabartii iyo dhaqaalihii iyo militarigii intiba waa kala noq- waa kala qaaranya walaalow iyo walaalow hadda mara laakiin waxaan isleeyahay shuruucda ruuxeeda eh, xeerin laheed arrimahaas hadday dhacaan iyo sida loola xisaabtamayo sida looga xisaabtamayo heshiisay rabtaa Eh, waxyaabaha heshiiska rab waxaa kamid a dowlad goboleedyada hub culus ay haystaan milatarigiina weli laguma wareejin unless hubkaas culus inta laga heshiiyo military heshiis lagu yahay la dhiso weli hubka culus movementgiisu in la amrado waa fudud hubka weliba waxaan rabaa inaan kusii sheego dowlad goboleedyadu ma haystaan labada dhinacba laakiin magacooday xambaarsan yihiin qabaa'ilaa iskale hubka marka wadankan meesha aan u malaynayno iyo sida inuu u fudud yahay ay tahay loo loo fududaynayo ma u fududo wuxuu u baahan yahay heshiis lagu gaaro in hubkaas lagu wareejiyo gacankan waa oo milaterigiyo la helo daba- militariga federaalka dhinac buu ah milatariga dhismidiisu dhinac buu ah integrationka waxaa la yidhahda isku darka milatariga wuu socdaa dhowr batalyana laga bilaabay hadda laakiin hadda ma dhamaystirmin marka eh, dad kala tegey oo qabaa'ila oo guryahooda kala dadadooda hadlaa oo le ruuxaan sax maaha waxaana sax wey yaan joognaa i think
waa ay dhistay haddana mid aan laga qaylinaynin ma jiro oo aan qaylo ka daba yeeraynin wuxuu wuxuu leeyahay galmudug eh, qayb ka mid ah maamul kale Mm.
uu ka jiray eh, jubbaland eh, kismaayo iyo gedo aada xiriirkooda uma
jubbaland meel fiicanay manaysaa waa run soo sheegay gadow waxbaa ka jiri jiray wada hadal dheer oo la galay kadib waa midka maxamuud siida aadan oo madaxweyne gobolka ku yimid waa mid ka arrimaha ba- dad maamulka jubbaland koonfur mucaaradada ay min ajli mucaaradata inde wax aan ogolahay ma jirto hadday tahay lama xalin karo Eh, beled weyne shalay madaxweynihii hirshabelle beledweyne tegay sida loo soo dhaweeyey iyo warka hadda uu saaxiibkeen soo sheegay isma lahayn beledweyne dacwaday qabeen dacwadoodii waxay ahayd madaxweynaha hirshabelle u badneed waa inaan yeelana dad qaar oo qabay waa jireen Ya- waxba la dhisi in- waa jira laakiin dadka intooda badan waxay qabeen hal maalina kuma dhamaanayaan waxaan rabaa marka horta eh, aladaalo mar walbana aan rabaa inaan ka dhawaajiyo dadka soomaalida ah masaakilka aan ku jirno inta uu fog yahay waa in- is intaan isgeynay hal maalina inaan sidii mo- hadda wadan laisu socdo oo is- iyo qof eh, qabaa'ilka xamar joogay laga yaaba hubki dadkii labaatan sano qulubta dadka in la isku soo dhaweeyo waa marka mid walwal uma qabo waayo dadka dhan oo ay hal meel u wada aadi waayeen ma wada aadaan waa la mucaarasa adduunka hormarsanaa waa la mucaaraseen ma habeen dhaweed inaad dhegeysanayeen doodii donald trump waa laga yaabaa oo lahay haddii laga adkaado ma aqbalay meedaa laga weynaya qof oo meel walba oon waxa uu raba haddii la waayo aan wax u yeelaa la arag laga waay.
weyn maayo waa maasanta wasiir khadadka telefoonka ayaan isku dayayaa bal haddii ay da- dadka ku jira inaan fur
Dacayo.
wacalaykum asalaam waraxmatullah walaal magacaagay meeshaad joogto Magacaygu waa Cali Maxamed Cali.
xaggee joogtaa cali maxamed cali Waa dib suuq weyn.
cali maxamed cali soo dhowo walaal ra'yiga su-aal cali halo waa waa ka xuma cali waa telefoonka ka go-ay Eh, dabcan waxaan rajeynayaa in farsamo yaqaanadu ay cilada xalin doonaan Eh, qof kale inuu ku jiraan rajeynaya asalaamu calaykum Wacalaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh.
walaal magacaagay meeshaad joogto Walaahu waa magacaygu waa Cabdiwaxid Sheikh Maxamed waa magaalada Berbere.
cabdidhuux miya Haa.
cabdidhuux soo dhowo beledweynaad joogtaa walaal soo ra'yiga su-aal
Berbere soo baxay waa qofka waxay umaynaya, maadaama ay umaynayso. Okay, maanta waxaan joogaa wali madaxweynihii loo magacaabay ee labada gobol. Waxay tahay waxay gasho iyo waxay gudbo baa la yaqaanaa. Ee, wasiirkan waxaan u sheegi lahaa in dadka madaxda
tahay een, eh, haddii qof kale uu ku jiro walaal magacaagii meeshaad joogto lagu yaryahay haddaad noo soo koobto magacaagana noo sheeg haye cabdullaahi soo dhowow ra'yiga su-aal
waxaan la kistay maamul goboleedyada marka ma laga yaabaa in aad wada hadal aad ka gashaan in aad- soomaaliya ka soo horeeya mar walbana ee afghan
laakiin waxaan rabaa inaad ogaatiin waxaan waa soo gaarayna waaba kala wadankan qabaa'il mi wixii kii hoose oo is aqoonsanaa la sameeyey isagoo ku qalacsan inuu madaxweynaha dowlad goboleedkiisa yahay hal bas wax ka tag ada oo dawlad goboleedyada kale way is ag suran yihiin calanka dawlad goboleedka iyo calanka calanka kale waa ku hoos dhegan yahay hal beray wada suran yihiin waa wada hadal inuu yimaado meel fiicanay wax marayaan sensitivity tirada badan waa inaan iska dhaafnay annagaa waxaan ka shaqaynay in lagu kala tago dalka inta u dirnay ku maqan yihiin inti kale qaar barakacyaal yihiin qaar qaar iyo consensus wada hadalay u baahan tahay waxay u baahan tahay wuxuu ogol yahay qofka maalinba in laga qaado aniga idiin sheegay eerboorada iyo dekeduhu waa xuduudo dawladda federaalkaa la rabaa inay maamusho hal subaxan kuma maamuli karto hal subaxana lagu soo wada wareejina kalsoonidaasuna we ma dhisna waa in tartiib tartiib loo dhisaa calamada iyo sida loola dhaqmaayo iyo madaxweynaha dowlad goboleedka iyo dhaqankiisa iyo iyo wax ugu qoran iyo dastuurka dowlad goboleed lasiiyo macnaha marka waxaa la rabaa wax la isla ogol yaho isku ogolan hadda masalan madasha waa aragteen waxaa la yidhi aqalka sare saasaa loo qaybsaday u kala aadaan nin walbana gobolkiisii ha tago lama hadlin qof raadiga ka hadlay lama arko aan iska gudubnon ka gudub waayahay waay markii laisfahmo laisku kalsoonaado dhaqaalaha in la wadaagi kara la arko awoodda in la wadaagi kara la arko taasaa xig waayo wasiir laba su-aalood oo kaleo ka baxsan howlihii federaalka dabcan waqti fiican arrinta ku saabsan doorashooyinka maadaama aada wasiirka arrimaha gudaha tahay inkastoo guddi mas-uuliyad badan baa dabcan dowladda dhexe ka saaran iyo wasaaradaadaba sidii
midda aqalka sare in ay ka timaado dowlad goboleed baa-ilkooda ayagu inta qanciyaan u qaybiyaan baarlamaanka geeyaan soo ansixiyaan dabcan hirshabeelle iyo somaliland markii laga reebo inta kale waa adinka erkayo shalay waa soo dhamaaday waa u hambalyaynaya dhammaan puntland gaar ahaan oo gabdhuhu ay muujiyeen awood aan caadi ahayn oo yani saddex gabdhoodna ay kasoo baxeen gabaruna ayba si yar uga hartay kursiga runtii hambalyo goonihiisi ku siileeyihiin xoogga ay saareen laakiin dhammaan dowlad goboleedyadu shaqadoodii oo ku saabsaneed aqalka sare si hufan oo isu soo qabtay waxaa dhiman aqalkii hoose oo loogu talagalay saddex iyo labaatan maadaama nidaamka totally la bedelay sida laba kun iyo labayo tobankii xerada iskula bulisiyo waraaqaha kasoo saxiiy geey ay tahay ma aha arrintu heerka dowlad goboleed ee arrimaha doorashada jira oo mid walba uu shaqooyin leeyahay waxaa jira afar iyo toban kun oo qof oo la rabo inay ka qayb galaan oo odayaashii laga rabo inay liiskoodii soo gudbiyaan halkii kursi konton iyo kow qof konton iyo kowa qof oo number kamid ah inay dhalinyaro yihiin number kamid a waa inay haween yihiin foomka laga buuxinayo qofka marka leeyahay in lagu samayn doono haddii ilaahay yidhaahdo waxa ay doo doorashadani soo kordhisay marka dabcan annaga overall controlkeedaan leenahay ka war kale waa guddiga heer federaal iyo arrimihiisa iyo guddiga heer dowlad goboleed miisaska iyo foomamka iyo shaqadiisa wax shaqaa hun ku leenahay wasaar ahaan ma jirto laakiin waxa ay soo kordhisa waxay tahay horta number one in awoodii centralka inta laga qaado dowlad goboleedka la geeyo waa very very important Eh, taasoo keentay in garowe cadaado baydhabo kismaayo ay ka shidan tahay maqa ka qaybgal percentage ka qaybgala mar walba siyaasadda markuu kor u kacana marka hadda markaa u baahato awal in hal oday oo inta jooga saddex xildhibaan oo qor qofoo reerkaaga ah aa soo qanciso tirahdid kursigan waa istaahilaa sababtaan sababtaan xagga iyo xagga in wixii maadaama tijaabo cusub ay tahay artiga laga qoran arkiga waxaan waa unique case duruufaheenaana keena maxaa la rabaa nin turlus oo seexda ma aqoon waayaa la yidhi sidaan u seexana waa inaan aqoon weyne annagaa falkini iyo daaka uu ka taha wafuka nafaq nin carab aha wuxuu samaystay alaab yaruu webiga ku dhaafo marka waa toshay waa afuufay waa xirtay marka waa badiu ku galay marka webi markuu galay la qoos marka nin kalaa la hadlo wuxuu yidhi yadaaka ow ka taa wafuka nafaq gacmahaagaa ku talatay afkaagana waa ku afuuftay wixii kaaga yimaada adigaa iska leh annaga meeshan joogno oo ah lixdan iyo sagaalkii habeenkii milatariga oo waddanka inta lagu wareegay lagu kala tegay waddanka yadaaka ow ka taa wafuka nafaqa noqono waa inaan gadaal marka inta usoo laacdano hadda mar boqol soddon iyo shan odayaa waddanka dhan haysata hadda afar iyo toban kunaan maraynaa laba kun iyo labaatanka hal ka shaqaynay rabtaa sidaan kuu sheegay heer degmo in la tagay rabtaa sidaan kuu sheegay ammaanka in wax laga qabtay rabtaa waxaan waa mutakaamil marka federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha culaysku leeyahay waxay tahay ay- iyadoo shaqo khaasana leh shaqada wasaaradaha kaloo dhanna socodkeedu wuxuu ku xiran yahay waxqabadkeeda iyadaa kulmanaysa waa su-aasha ugu dambeysana wasiiraan kuweydiye waxay tahay een, dabcan ee, wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ta dadku uu ku sugan yahay qof kastaana wuxuu jecel yahay ee, ha lagu kala adduunaada aragtida laakiin inuu wa-
si alcadaala horta arrinta waa qor isu dhiib oo de base laba kun iyo laba iyo tobankii markaa imaanayna madaxweynaha suq u yimid basean u nimid Eh, dadka ma ahi markay yidhaahda waxba ma jirin wax badan baa jira laakiin afartii sano boost weynaa la sii sameeyey oo taban mid waaba midaan caawa dhan sharaxaynay federaalka waa la dhammaystiray waddanka waddan federaal garaysan maamulo leh kala degan cid lagula xisaabtama leh caawa waa kan hadda ninka odaga cabdilwaha balweyne naga soo waxaya madaxweyne goboleedkooda u jooga mashaakil ka dhiman madaxweyne goboleedkaasaa laga rabaa Eh, cadaado cabdikariim xuseen guuleed ahlu sunne inuu xaliya asagaa laga rabaa waa la kaalmaynayna waana kala shaqaynayna marka horta mid waa kaas waxaa wax aada weyn laga qabtay maaliyadda ood ka warhayso i m f iyo world bank eh, in ay soomaaliya ku ammaaneen horumarka dhaqaalaha laga sameeyey budgetka horumar weyn laga sameeyey iyo monitoringiisa iyo ka warhayntiisa hadda waxaan ku jirnaa monitoring program oo world bank i m f ay dacminayaan oo lagu fiirinayo maaliyadda eh, lacagta dhaqida xaaraanta iibka qaranka shuruucda la ansixiyey wax walba waa ka badan yihin wasaaradda cadaaladda eh, horumarka laga sameeyey eh, waa enormous ee, jidadka iyo nolosha kale ka socota ee meeyariska iyo doqooyinka magaaladu ay hayaan ee, dhis- ninkaas ee, tv-ga qaranka ma oga inuu documentary kasoo sameeyey xabsi Ee, waxaa loo geeyey in lagu toosiyo xabsiga runtii wuxuu ka dhigay toosin markuu ee, dhammaan dadka xabsiga joogaa sariira hadda oo wada leeyihin xabsiga mas-uulishiisa iyo wixiisa biyo u yahay maxaabiista biyo macaanu siiya waxbarashuu siiya dadka soomaaliyeed waa inay abaal sheegaan ninkaas odaga aniga barnaamijkeena gabagabada waxaan rabaa hambalyo gooniya inaan u diro madaxda soomaaliyeed oo iga koreydana ay abaal mariyaan oo de runtii la xuso qofku markuu wax fiican qabto la xuso berri buu wax qabanaya marka waxaan isleeyahay markaan soo qiimeeyo afar sano oo aada horqac loo sameeyey laakiin mashaakilka waddankaanu ay afartaas wana ku dhammaaneen waddamo naga fiifiicaan asaa jira kana inta gaabisa oo nagana dhaqaalo badan waxaan isleeyahay waddankan waxa u baahan afar sano soo
toddobaadka oo marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa inta ayaa kusoo gabagabeynaya aad iyo aad baan wasiirka ugu mahad celinaya waxaan kaloo umahad celinaya dadweynihii soo wacay telefoonada kuwii fariimaha soo diray waxaan u cudur daaranaynaa intii waqtigu naga dhammaaday iyaga oo aan fursad u helin in